Dowladda hoose ee magaalada Gaalkacyo ayaa bilowday olole nadaafadeed oo socon doona muddo dhowr maalmood ah kaas oo lagu soo celinayo bilicda magaalada gaar ahaan goobaha uu yaallo qashinka waxaana ka qayb galay ololaha nadaafadeed duqa magaalada Gaalkacyo Xasan Maxamed Jaamac oo ay weheliyaan shaqaalaha dowladda hoose ee magaalada Gaalkacyo iyo qaar ka mid a shacabka magaalada qaar ka mid a shacabka ku nool magaalada Gaalkacyo ayaa soo dhaweeyay ololaha bilic soo celinta ee dowladda hoose ay ka bilowday magaalada Gaalkacyo waxaan codsanayaa qof kasta oo muwaadina meesha uu taagan yahay hadduu qashin ku arko hadduu dhagaxuuntaa wajahaadda hore la dhigayo qofku wuxuu leeyahay xayndaabka gurigiisa uu leeyahay bannaanka ma leh inuu dhagaxuuntaa uu ka daayo gurigiisa nadiifsado hortiisa meeshuu gurigiisa gudihiisa ka nadiifinaya bannaankiisana waa inuu ka nadiifiyaa
suu guddoomiyuhu u sheegaba magaalada qashin badan baa ka buuxa waddooyinkii waa xirmeen waddadii baa dadka iska dhiganayaan qashin iyo dhagaxuun dhanka kale duqa magaalada Gaalkacyo Xasan Maxamed Jaamac ayaa faahfaahin ka bixiyay ololaha nadaafadeed iyo meelaha ay ka samaynayaan waxa uuna bulshada reer gaalkacyo ugu baaqay inay nadaafadda ka shaqeeyaan meel ka mida degmada gaalkacyo aan joognaa oo aan saaka ka shaqaynayna ilaa salaadii subax waxaanu nimid saakayto sideedii ilaa iyo hadda waxaanu ku jirnaa qashin guris meel kasta oo magaalada gaalkacyo ahna waxaa yaalla qashin dadkii guriga sariirta hoosteeda iyo gurigiisa ayuu xaaqanayaa wejigiisa iriddiisii iyo bannaankiisiina wuxuu u ogol yahay qashinkii inuu yaallo qaarkood qashinka dhexdiisa ayay gogla dhex dhigtaan ku dulras sidaas si ma ahan waxaan u baahannahay inaynu hoos u eegno magaaladeenna waxa qashin dhex yaalla iyo waddooyinkeenna inaan ishabaynaan u baahannahay marar kala duwanna waa kala hadlay dadka kama xishoonayno inaannu qashinka iska qaadno haddaan ka xishoonno inaynu qashinka faraheenna isaga qaadno iska nadiifinno maxaan qabsanaynaa bal ii sheega waxaan qabsan karno qof walba wuxuu ka xishoonayaa inuu caagadda dhulka ka qaado waraaqda dhulka ka qaado gurigiisa hortiisa iyo dariiqiisa u nadiifsado wuxuu sugayaa qolo kale inay u nadiifiso na suga annaga ayaa idiin nadiifinayna